isbitaalkan iyo weliba lankatalgal inuusan adeega dadka baayo gaarkan qaba iyo agoonta iyo weliba lanka dhisaaya degmada kahra gobolka banaadir welina dhisaaya muwaadin dhaladi dalka kuweyt kaasoo ah baahiyo oon qaban dadka naafada oon abuunintiyo diiran isbitaalada kale daruufaha iyo la noolin dartiye munaasabada shiidhigoobka isbitaalka iyo weliba gobro ku hay maamulka degmada kaaxda culamahudiin dhalinyara bilaan iyo qiibo shalgidisan ee bulshada ku nool degmada welina marka hore meelisay ku hadalay oo kumid dadka baahiyo gaarka qaba usoona sheegay intiiyo baahi weyn qaban in isbitaal iyo si gaaranka adeega helana
haddii maxaa la dhahaa ay xitaa kuweyd noo dhisi waayaan oo ay maxaa la dhaha ay dad kale noo dhisi waayaan xataa inay ganacsatadeenna iyo culimadeenna iyo dadkeenna ay u istaagaan oo maanta dadka naafada waa dadka ugu tabarta yar oo aan maanta awoodin inay kharashaadkooda iska bixiyaan marka haddii loo helo cisbitaal free u ah dadka agoonta iyo dadka masaakiinta iyo dadka naafada guud ahaan runtii waa wax weyn oo guuloo la gaaray marka sharaf iyo qiimo weynay noo tahay gaar ahaan degmada kaxda oo ah degmo oo runtii aad u garab qabatay dadka naafada xarumo waaweyn oo dadka naafada ay leeyihin madaxa caafimaadka degmada kaxda doctore saxawaluul iyo sheekh cabdilxayi oo ku mid ah culamaahudiinka soomaaliyeed iyo si wadajir aan bogaadii in dadka baayo gaarka qabaa xarun gaar ee landhisa haddii aan helnay degmada kaxda aad aan u nasiib badan aan u malaynayaa isbitaal nooga adeegi doono dadka noocaas ah baahida gaarka qabo haddaan helno waa ku mahadsan yihiin qolooyinka noo soo dhiibay waana ku faraxsannahay kun iyo kow jeer waan idinsoo dhaweynayaa maamulka ka soo shaqeeyey iyo madaxda meesha taagan oo dhan waa u mahad celinayaa
dadka aragga naafada ka ah iyo agoonta oo xarunta ay ku leeyihiin degmada kaxda qeybta caafimaadka oo baahi weyn ay ka jirtay isbitaalkan inuu daboolo loogu talagalay inta ka qayb qaadatay way mahadsan yihiin waxaan rajeynaya insha allahu tacaala baahida caafimaadka wax badan inuu ka dabooli doono bilowgii ayaan hadda joognaa asagoo dhammaystiran oo xafladii furitaanka aan joognana allah ina gaarsiiyo inka dambeyntii guddoomiyaha degmada kaxda cabdiweli xasan nuur oo meelisay ku hadal iyo weliba uusan umaha nagay dadka ku shaqeeyaah in dadka baahiyo gaarka qaba isbitaal gaara lanweela maadaama iyo in dad nugula baraamka tabarucaadda ah iska leh iyo dadka kale ee soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyey in halkan laga dhex dhigo dadka isbitaal lagu tayanay dadka oo baahiyaha gaarkaa qaba sidoo kale waxaan mahad celinayaa dadka bixiya dhulkan si loogu faa'iideeyo dadka soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee baahiyaha gaarkaa qaba iyo dhammaantiin iyo kasoo qaybgalayaasha baa aadaan ugu mahad celinayaa kaxda oo degmada kaxda waxaa ka codsanaya inay ka qayb qaataan bilicda degmada iyo qurxinteeda iyo amnigeeda geedaha geedkan calgaroobka ah ama geedyuhuudka ee waddooyinkii xiray ee degmada fool xumeeyey ee qashinka ah sidii loo dabarjari lahaana inay nagala qayb qaataan si ay degmadeennu u qurux badnaato sidoo kale waxaan ka codsanaya reerkaaca degmada dadka shacabka degmada kaxda in ay maal gashadaan degmadooda